subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxee raadiyaha simba waxyaaba aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya israsaateyn ka dhacday deegaanka xanan burre ee gobolka galgaduud xukuumadda soomaaliya iyo mucaaradka dowladda dhexe ayaa isku afgartay in laga wada shaqeeyo amniga iyo doorashooyinka dalka dad iskood ku soo abaabulay ayaa dibadbax ka dhigay xaafado qaar ee magaalada muqdisho midowda murashaxiinta ayaa la sheegay inay doodayaan dhibaataynta shacabka gobolka banaadir xilli taageereen go'aanada si la sheegay galmudug iyo hirshabeelle mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland ayaa ku geeriyooday magaalada nairobi iyo madaxweynaha maamulkaasi oo ka hadlay geerida marxuumka heshiis hordhac ayaa laga dhex dhigay beelo walaalaha oo dirar ku dhex martay degmada caabud waaqi waqooyi ee gobolka galgaduud maraykanka ayaa dalbaday in la laado muddo kororsi loo sameeyey hay-adaha kala duwan ee dowladda soomaaliya maamulka jubbaland ayaa sheegay inuu soo laba kacleeyay xanuunka covid sagaal iyo toban iyo baydhin ah oo fariimo culus hawada u mariyey hogaamiyaasha shiinaha iyo ruushka waa subaxnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha abril sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay hayeen qodobada warka iyaga ugu dooroon iminkana iyagii oo fidsan xukuumadda soomaaliya ee mucaaradka dowladda ayaa isku afgartay in laga wada shaqeeyo amniga doorashooyinka dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa xalay waxa uu kulan la qaatay midowda murashaxiinta qaar hogaamiyaasha galmudug iyo weliba hiirshabeelle ra-iisul wasaaraha ayaana waxaa kulankaasi la qaatay hogaamiyaasha dowlad goboleedyada hiirshabeelle midowda murashaxiinta iyo weliba iyo weliba qaar ka mida midowda murashaxiinta isagoona la dardaarmay sida loo xoojin lahaa xasinoonida caasimada kadib qallaasii dhowaan ka dhacay caasimada doorashooyinka waa caasimada dalka waxaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya caawa kulankiisa uu ka asteysnaa iyadoo dhowaan uu ballan qaaday kulan ula qaadanayo hogaamiyaasha maamulka galmudug iyo hiirshabeelle iyo midowda murashaxiinta dalka waxuuna xalay kulankaas si aada la qaatay iyadoona kulan saacado badan qaatay kaga hadleen arrimaha doorashooyinka dalkii weliba amniga maamulka waa amniga caasimada dalka ee muqdisho maalmihii u dambeeyey muqdisho ayaa wajihaysay cadaadis iyo weliba dagaalo waxaana ra-iisul wasaaraha dalka uu ku cadaadinayay midowda murashaxiinta inay joodiyaan qaska ay ka wadaan magaalada muqdisho iyo si aan loo dhibaateyn maatada ku sugan degmooyinka gobolka banaadir kulanka kadib ayaa marka uu soo dhammaaday wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaa ka warbixiyey kulanka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ula qaatay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug hiirshabelle iyo weliba midowda murashaxiinta dalka kaasi oo si aada looga aadeysanayay waxaa ka soo baxay kulankaasi iyo weliba xili si aada loogu xoojinayay xaliisloonida caasimada kadib qallaasi ka dhacay arrimaha doorashooyinka soomaaliya iyo weliba caasimada dalka ee muqdisho
bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillahi sal alla alay slam halkan oo ah hoyga uu magaalada muqdisho ka degan yahay madaxweyne axmed qoorqoor waxaa ku soo dhammaaday kulan uu dalbaday ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble kulanka waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha madaxweynayaasha hirshabeelle iyo galmudug iyo midowda musharaxiinta ujeeddada kulanku waxay ahayd sidii looga wada shaqayn lahaa in magaalada muqdisho jawigeeda nabadgelyada la xoojiyo laga wada shaqeeya sidii amniga iyo deganaanshaha magaalada gacan looga geysan lahaa isla markaana looga hortegi lahaa wax kasta oo dhibaato ku ah ama yacni dhibaato u keeni kara xasiloonida caasimadda muqdisho oo aad ogeydeen maalmihii lasoo dhaafay inay rabshada ka dhaceen iyo sidii dadkii ka barakacay guryahooda ay magaalada ugu soo noqon lahaayeen fariinta nabaddana loo gaarsiin lahaa dadweynaha soomaaliyeed waxaa kaloo laga wada hadlay sidii looga wada shaqayn lahaa in dalka ay si deg deg ah uga dhacdo doorashadii lagu heshiiyey toddobiyo tobankii sebtembar isla markaana dhinacyada oo dhan ay xoogooda u midayn lahaayeen in la ilaaliyo nabadgelyada dalkana ay ka dhacdo doorashadii lagu heshiiyey dadka soomaaliyeedna dhammaantood ay u midoobi lahaayeen gacmahana ay isku qabsan lahaayeen loogana fogaan lahaa wax kasta oo dib u dhac ku ah amniga iyo xasiloonida dalka marka shirkaasi si guul iyo safgarada ayuu ku dhammaaday insha allahu tacaala wuxuuna hordhac u yahay kulamo ra-isul wasaaruhu uu doonayo in qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta iyo bulshada iyo mas-uuliyiinta uu la yeesho taasoo dhammaanteed ujeeddadu ay tahay in laga shaqeeyo laba shay oo ah in laga wada shaqeeyo nabadgelyada waddanka iyo in laga wada shaqeeyo sida dalka ay uga dhici lahayd doorashadii lagu heshiiyey
kulanka ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta iyo midowda murashaxiinta dalka ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli maalmihii u dambeeyey magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ay ahayd mid aada u kacsan kadib markii ay ku dagaalameen ciidamada dowladdii weliba milatari kuwaasoo si aada uga soo horjeeda muddo kororsiga ee loo sameeyey golaha sharci dejiyaasha dalka faahfaahinno dheeraado ayaa ka soo baxaya israsaaseyn ka dhacday deegaanka xananbure ee gobolka galgaduud israsaaseyntan soo geysta khasaare kala duwan ayaa waxa ay xalay ka dhacday deegaanka xananbure ee gobolka galgaduud halkaasoo dheer rajoole ku dagaalameen laba maleeshiyabeeleed oo isku dhul waa dhul isku haysta sida la sheegay rasaaseynta ayaa waxay ka timid kadib markii maleeshiyaad ku sugan deegaanka rasaaseyn gaariga ka shaki waa gaariga ka shakiyeen waxaana ka soo baxaya ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya kuwaas oo maleeshiyaadka ku hamray inay hubka dhibaan balse ay diideen waxaana taasi keentay in ciidamada dowliya iyo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya qaybteeda galmudug iyo ciidamada maleeshiyada inay halkaasi ku dagaalamaan warar idaacadda simbe ee shisaaka waxay sheegayaan rasaaseyntaay ku dhaawacmeen laba qof rayda kuwaasoo ka mid ahaa deegaanka balse uusan jirin khasaare soo gaaray labada dhinac ee dagaalamay mid ka mid a deegaanka dadka ku nool xanan burre ee gobolka galguduud waxay noo sheegeen in odayaasha dhaqankii deegaankii kusoo baxeen labada dhinac issaasiyey islamarkaana xaaladda saaka ay tahay mid aada u degan dhacdada deegaanka xanan burre ee gobolka galguduud ayaa waxay kusoo aadeysaa iyadoo xanan burre ay maalmihii u dambeeyey ku dagaalami jireen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya waxaana iyo maamulka galmudug waxaana xanan burre inta badan ku dagaalama maleeshiya si aada isugu dhaliishan ama si aada isugu dhaheysta dhuldaaqsimeed ku yaala gobolka galgaduud waxaana maamulka galmudug ilaa haatan uu qaadin tillaabo uu ku dhexdhexadinayo israsaaseynta in badan iyo weliba iskudhacyada ka dhaca maamulka galmudug hogaanka u hayo axmed cabdi kaariya qorqor waxaa lasoo sheegayaa in saaka xaaladda deegaanada ay xalay ka dhaceen israsaaseynta ay aada u degan tahay iyadoo la wado waawaan laisugu soo dhaweynayo dadkii ku dagaalamay deegaanka xanan bure ee gobolka galgaduud maleeshiyada xanan bure ku dagaalanta ayaa inta badan dagaalkooda soo labalaabtay waxaana maamulka galmudug ay dhowaan ay sheegeen inay ku guuleysteen inay xaliyaan waawaantaasi ama weliba dagaaladan ka dhaca xanan bure iyo dhammaan gobolka galgaduud waxaa lasoo sheegayaa warar soo baxayay saaki in qaar ka mid ah xildhibaanada maamulka galmudug ay saaka ku bixi karaan goobtii xalay ka dhacay silsiisintaasi iyadoo dadkaasi laga cabsi qabay in mar kale dagaalkaas ka qarxo iyagoo sheegi raba in halkaasi laga joojiyo qalaasaha maadaama danda waa danyar ay ku joogto ama ay ku nooshay halkaasi xanan bure ayaa maalmihii u dambeeyay dagaaladii ka dhacaya waxaa si aada ugu qaxay shacabka ku nool deegaanada maamulkaasi dad isku soo abaabulayay ama dibadbax ka dhigaya xaafada qaar ee magaalada muqdisho iyadoo magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya maalmihii u dambeeyey ee wajahaysay xaalad amni darro muddakororsiga hay-adaha dowladda ayaa si aada looga soo horjeeday maxamed cabdulaahi farmaajo midii loo sameeyey labada sanahayd iyadoo siyaasiyiinii shacbi si aada uga soo horjeedeen xaafadaha kala duwan ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa waxaa xalay ka dhacay afurkii kadib banaanbax si aada looga soo horjeedo maxamed cabdulaahi maxamed farmaaji muddakororsiga hay-adaha kala duwan ee dowladda iyadoo si aada loo taageersanaa go-aanadii sidooda jirka uga soo baxay hogaamiyaasha galmudug hirshabeelle iyo weliba ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya kaasi oo lagu diidan yahay muddakororsiga hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya iyadoo ra-iisul wasaaraha dhowaan uu ku dhawaaqay in dalku aadaya doorasho qaar ka mid a dadkii banaanbaxaya oo la hadla warbaahinta ayaa waxay ku qalaanin jiray inaysan dooneyn muddakororsi waxayna sheegeen inay si aada usoo dhaweynayaan hadaladii kasoo baxay hogaamiyaasha galmudug iyo hirshabelle iyo weliba ra-iisul wasaaraha dalka
diidannahay labada sano oo ku darsaday annagoo ka soo horjeedno dhallinyaro soomaaliyeed annagoo ah oo ka kala socdo lix iyo tobanka degmo magaalada muqdisho ayaanu u soo bannaanbaxnay waxaana diidannaha labada sanooo kudarsiga ah madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa dadka iyo dalka inuu u naxo waran soomaali hadday midowdo hadday midowdo adduunkay dhibaatay ha layidhi daqliga dhulkooda ku jirana lama qaybsan doono sidaan u kala daadinaa soomaali shana loo qaybsay mid etoobiya loo dhiibay midna kenya midna faransa waqooyi koonfurna xurmaday qaateen lix labaatanka juun waxaa qaatay waqooyi koonfurna waxay qaatay kooda luuliyo dabaaldegaal loo sameeyay shirkii nimankii madaxweynayaashii maamul goboleedayaasha guudlaabe iyo galmudug iyo ra-isul wasaaraheena waa soo dhoweeyeynaa hadalkooda iyo see u hadleen iyo tixgelintii waa macnaha waa hadal fiican oo ka soo baxay
khayladhaantan kasoo yeeraysa shacabka ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa waxay ku soo aadeysaa iyadoo labiiy tobankii bishaana midooda waa qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ay ku maqan yihiin kudhawaad shan iyo toban xildhibaan ay ansixiyeen ama ay soo jeediyeen laba sano mudakororsi in la sameeyay hay-adaha kala duwan federaalwaa hay-adaha kala duwan ee dowladda iyadoo saddex iyo tobankii bishan uu saxiixay madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo shacab iyo siyaasiyiin si aada u mucarasan dowladda dhexe ayaana si aada uga soo horjeestay mudakororsiga loo sameeyay hay-adaha kala duwan ee dowladda mareykanka ayaa dalbaday in la laalo mudakororsiga loo sameeyey hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalk soomaaliya war ka soo baxay dowladda maraykanka ayaa waxaa lagu sheegay inay si dhow u eegayaan bal- waa ballanqaadyadii madaxweynaha madaxleedkiisa u dhammaaday maxamed cabdulaahi maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo labaatan iyo sideedii bisha abril oo ay ku aadanaa in dib loogu laaban doono heshiiskii doorashada ee toddobiyo tobankii sebtembar islamarkaana uu si dhaqsaaha dib ugu bilaabo wadahadaladii hogaamiyaasha dowladaha xubnaha ku ah dowladda federaalk soomaaliya war-saxaafada ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalka maraykanka ayaa lagu yidhi waxaan codsanaynaa in madaxweynaha baarlamaanka iyo weliba si deg deg u howlgalan baabiinta iyo hindisi shirceedka muddo kordhinta ee labiiyo tobankii bishan ay ku dhawaaqeen golaha shalajiyaasi dalka maraykanka ayaa si aad u soo dhaweeyey islamarkaasina bogaadiyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble hogaamiyaasha maamulada qaarkood in ay diidmooda ku aadan muddo kordhinta bayaanka ayaa lagu yidhi waxaan codsanaynaa madaxda qaranka iyo dowladaha oo ay dowladda xubnaha ka dowladda federaalk soomaaliya in si deg deg ah uga kulmaan si loo dhimistiro qaabka doorashada iskugu raacsan yahay loo qabtana doorasho xal xalaal ah islamarkaana baarlamaanka madaxweynaha si dhaqse u badan iyo diyaar- diyaar- ugu diyaargaroowan doorashada dalka iyadoo lagu saleynayo heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar maraykanka ayaa waxa uu yeeray hogaamiyaasha siyaasadda ee danta soomaaliya darteed inay meel iska dhigaan himilooyinkooda siyaasadeed iyo weliba ka fikirka danahooda waxauna si cadaacad iyo tanaasul shuruud la-aan uga wada hadlaan sida doorashada xalg laarta looga gaaro ugu dambeyn maraykanka ayaa ku baaqay in ciidamada soomaaliya iyo kooxaha kale ee hubeysan ay dib ugu guurtaan ayna u ogolaadaan in wadahadala siyaasadeed dib loo bilaabaan jawiga kacsanaan rabshada ay ka joojiyaan shacabka ku sugan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya rabshadaha oo sii socda ayaa waxay noqon doonaan kuwo uun keliya u adeegaya xaaladda uu kusii darto shacabka soomaaliyeed ayaa lagu yidhi war-saxaafada ka soo baxay dowladda dalka maraykanka war-saxaafadda ka soo baxay dowladda dalka maraykanka ayaa waxaa ku soo aadayaa xili dowladda federaalk soomaaliya ay wado qorshe mar kale isugu keenayso madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba dowlad goboleedyada dalkaasi oo heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar lagu golxaarayo iyadoo doorashooyin soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya la doonayay inay anba qaado madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhaween ah, waa dhowaan sheegay in ah, kowda bishan uu hortegayo xiliyaan- eh, xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya isagoona codsi uga jeesanaya in muddo kororsiga hay-adaha dowladda la laalo maadaama toddobiyo tobankii sebtembar waa toddobiyo tobankii si toddobiyo tobankii sebtembar heshiiskiisii loo golxaaro waxaana si aad uga soo- looga soo horjeedaa muddo kororsiga hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalk soomaaliya heshiis horedhac ayaa la kala dhex dhigay beelo walaalaha oo dirar ku dhexmatay degmada cawad waaqi waqooyi ee gobolka galgaduud iyadoo cawad waaq iyo deegaanadeeda ay ka dhacayeen ah, dagaalada isdabajoogay gudaha cawad waaq waxaa guddi loo saaray nabadeynta beelo dhowaan ku dagaalamay deegaan hoostaga degmada cawad waaq ee gobolka galgaduud ay ku guuleystay in heshiis ay kala dhex dhigaan laba maleeshiyo beelood kadib kulamo ka dhacay degmada cawad waaq ee waqooyi gobolka galgaduud heshiiskaas ayaa ka dambeeyey kadib markii mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha iyo odayaasha labada beelood ay yeesheen kulamo kala duwan ee sida xal waarta looga gaari lahaa dagaalada beelada ee kusoo laalaabtay degmada cawad waaqe waqooyiga gobolka galguduud gudoomiyaha guddiga hirgelinta hidwe heshiisiinta labada beelood ee warbaahinta la hadlay ayaa waxauu soo bandhigay heshiis la dhex dhigay labada meeshiyood ee ku dagaalamay iyadoo la heshiiyey inay sixdaan odayaasha labada dhinac waxaana heshiiska ka mid ahaa kow in dhammaan raggii ku dhintay dagaalkaasi ee dhex maray labada beelood ama ama waadiyo lagula kala qaato taasi oo boqol geel ama boqol halaad oo geela labo in magta ama yediyada lagu bixiyo muddo lix bilood gudahooda in la siiyo dadka la dhex dhigay ama liba dhaxalka dadka dagaalka ku dhintay in mid ka mid a beelaha dagaalamay ay beesha kale ay usoo diidaan saddex marxuum kuwaasoo kale ah korneel faarax cilmi sheekha xarab bootaan cabdiweli urur maxamuud in beesha kale iyaguna ay bixiyaan diyada labada ruux oo kale ah aadan jaamac axmed iyo weliba deeq faarax gurxan qodobkaasi iyo qodobo kale ayaa lagu heshiiyey labada maleeshiyo beeleed ee ku dagaalamay deegaana hoostaga degmada cawdwaaq waqooyi gobolka galguud dowlad goboleedka galmudug madasha lagu soo bandhigay heshiiskan beelaha ayaa waxaa goobjoog ka ah wasiir wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisiinta galmudug maamulka degmada cawdwaaq mudanayaal ka tirsan baarlamaanka maamulka galmudug golaha deegaanka dhaqanka mas-uuliyiin kuwaasoo ku baaqay in qodobbadaasi laga heshiiyo deegaana hoosyada degmada cawdwaaq waqooyi gobolka galguduud ayaa maalmihii u dambeeyey waxaa si aad uga dhacayay dagaalo khasaare kala duwan geystay kuwaasoo ku dhex marayay beelo walaala oo halkaasi si aada u wada dega iyadoo maamulka galmudug iyo weliba kan caawudwaaq si aada ay uga soo horjeedaan dirirta dadka waa shacabka dirirta halkaasi ku dhex maraysa iyadoo si aada kaga baaqsaday in ay ah, dadkaasi isu tanaasulaan inoo u hal meelna looga soo wada jeesto cadowga dalka ay ku sheegeen inay yihiin al-shabaab mas-uul ka tirsan maamulka jubbaland ayaa ku geeriyooday magaalada nairobi ee madaxweynaha maamulkaasi oo ka hadlay geerida marxuumka madaxweynaha dowlad goboleedka gal- waa jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa ka tacsiideeyey geeridii ku timid hanti dhowrihii guud ee maamulka jubbaland madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa isagoo ku hadlaya magaciisii kan dowlad goboleeda iyo weliba kan golaha shacabka ayaa waxuu shacabka soomaaliyeed bulshada jubbaland qaraabadii qoyskii saaxiibadii u ka baxay uga tacsiideeyey allah u naxariistay hanti dhowrihii guud ee dowlad go- dowlad goboleedka jubbaland marxuum cabdicasiis sheekh xuseen dayib oo ku geeriyooday magaalada nairobi ee dalka kenya oo maalmeyn lasoo dhaafay uu ku xanuunsanayay madaxweynaha ayaa tilmaamay in alle u naxariisto cabdicasiis wuxuuna ahaa qof afgaaban oo alle cabsi badan islamarkaana hormud ahaa nabadii wadajirka wax balaan horumar iyo wadajir guud ay ummadda kasoo qayb qaateen madaxweyne cabdicasiis wuxuu ka mid ahaa asaasiyaasii dowlad goboleedka jubbaland isagoo mar walba ku weyneyd sidii dadkii soomaaliyeed iyo nabadii walaalnimo ugu wada noolaan lahaayeen wuxuuna kasoo shaqeeyey qaybo kala duwan isagoo waqtigii naf uhorisi waa naftina u horiyey waqtiyo adagna bulshada ugu baaneed ayuu yidhi madaxweyne maxamed waa axmed maxamed islaam axmed madobe ugu dambeyn madaxweynaha ayaa alle subxaana watacaala uga bariyay marxuumka inuu u dambi dhaafay naxariistii jannadana ka waraabiyo si kastaba dib dhowrihii maamulka jubbaland ayaa waxa uu ku geeriyooday magaalada nairobi ee dalka kenya isagoona la sheegay in u geeriyooday xanuun maalmihii dambe uu kaga xanuunsanayay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya guud ahaan dhegeystayaal intaa war waxaad kala socoteen gudaha idaafaha caalamka korka waxaa soo saaray halkaan idin kala socodsiinayay aniga anas maxamed somana waxaan dagaal faafar sameynayay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
اهلا وسهلا سهلا ورني وقورما تمد دبدا بفوق اوغاي انا شل يا امي شل ما تمد آه.
الحمد لله مرقى حالي راضية دار حي وحنا مغلى سيمبا ووريجها سيمبا سيمبا ذا محبني يوم اذا عدبوا هاي سين باليرا مقعد سيمبا اللي واحد ساعة عد كذا ولا كسا وينك Sasa Simba.